ku dhowaad soddon weri oo ku shal dareeri warbaahinada dowladda iyo hangaarka iyo weliba magaalada muqdisho lanka furay tababar aqoonsi udaarsi oo ka saabsanaayay laqobsiga isbedelkii oo asriyeynta warbaahinta agaasimaha istiraatiijiyada warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya cabdishakuur ali axmed yaana sharay waliyaabaha isbedelka warbaahinta casriga iyo inkubahanta warbaahintii hore ay jirto warbaahinta casriga laqabsigeeda ayaan dooda ugu badan ku qaadan doonaa waxaa kaloo mashaakil ah oo warbaahinta casriga ay keentay been abuurka iyo xalaadbaan habaabinta iyo waxyaabaha talagalka loo sameeyo ee laga yaaba in dadka lagu dhibaateeyo marka ayana si laysugu dheelitiri karaa in war saxan la gudbiyo waqtiga saxan ee loo baahan yahay deg dega ah ee warbaahinta casriga ah hadda lagu sameeyo si deg dega loo gudbiyo iyadoo la hubiyey warka la gudbinayo warbaahinta waxaa tartan adag kula jiro waxaa laqabsatiisa journalism ama baraha bulshada dadka isticmaalo oo qofka hadda sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya oo waryaal kanfuri tababarka aqoonsi wadaarsiga ayaana kala dardaarmin inay ku faa'iidaysadaan marka maadaama aad tihiin dadkii soomaaliyeed ee saxafiyiinta ahaa ee ka shaqaynayay dhinaca digitalka ah oo adduunku u guurayo waxaan talo kusoo jeedinaynaa dalkeennan iminka curdinka ah ee kasoo kabanaya dagaalada sokeeye ee aan dadaalka ugu jira dowlad dhiskeenna in qofku uu waxa ugu horeeya uu muhiimadda siinaya ka shaqeeya social media ama digitalka uu ahaado wixii dalka wuxu taraya inuu aada uga shaqeeyo oo aynu wixii dhibaato inoo keenaya aynu ka dheeraano dhalinyaradii ka shaqeynaysay muxuu ahaaye dalkan dibriskiisaa tihiin hawsha aa wadaan haddaad tihiin shaqaalaha dowladda ee weliyaasha iyo saxafiyiinta madaxa banaanba waa ku ammaanan tihiin laakiin waxaa la rabaa in mas-uuliyad la iska saaro dalka oo wixii dhib keenaya ama colaad hurinaya ama been abuura ama dadka iska horkeenaya aada looga dheeraado dalalka horuu maray waxaa jira wararku hadduu run yahay oo ama gobol kicinaayo ama dad kicinaayo ama la ysku diraayo dad waa la disbatch garaya waa la dibbaa loo dhigaa lama sii daayo innagana qofku wuxuu iskala soo boodaya wax alla wixii dhib abuuraya ayaa social media la soo gelinaya taasuna waxa weeye waxyaabaha aan mas-uuliyad darada ah waxaan jecelahay labada casha halkan aad joogtaan inaad doodo qiimo leh iyo cilmi weyn isdhaafsataan facilitatorska ama dadka oo macalimiintiina ay wax badan idiin faa'iideeyaan cilmiguna dhexdiinu ku jiraa waxa la idiin dhigayo keliya maaha waxaan jeclay labada casha halkan joogtaan inaa wax badan kala faa'iidaysan doontaan oo ku dhacan dhinaca jiriska iyo social mediaha qaabka loo isticmaalo iyo adduunka u guuraya la qabsigiisa inaad ka faa'iidaysan doontaan idinka dhexdiina iyo macalimiinta wax idiin dhigaysaba waxaan aada iyo aada ugu mahad celinayaa waaxda istaraatiijiyadda iyo waaxda tababarada ee wasaaradda oo soo qabanqaabiyey tababarkan labada casho socon doona iyo hay-adda united nationka oo ka caawisa inta waa mahad celinayaa tababarkuna waa inoo furaya waana mahadsantihin tababarkan aqoonsi wadaarsiga oo dareera doona muddo la maalmoode iyo waliba qabanqaabiyey wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya